Dallada Al-Taysiir ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka daafurtay imtixaanka fasalka laba iyo tobnaad ee macaahidda Jubbaland. Dalladani ayaa door weyn ka qaadata horumarinta waxbarashada diiniga iyo tan guud ee gobolka. munaasabada furitaanka imtixaanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada jubbaland maamulka dallada al-taysiir macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale gudoomiyaha dallada al-taysiir cabdikariin sheekh cali oo daahfuray imtixaanka fasalka labiyo tobnaad ee macaahidda jubbaland ayaa ardayda guul u rajeeyay isagoo ugu baaqay inay naqash adeegsan ku bogaadinayaa in maadaama maanta aan u madlalnahay imtixaankii daafurkiisa ee dugsiga sare inay ardayda dadaalaan juhdi ay bixiyaan waxaa jira qash qofkana sharciga islaamka qashka waa xaaraam wax la ogoli ma aha waxaa la arkaa inay saameyn ku yeelata shahaadadiisa uu qaadana ardayga maadaama qashka sharciga uu ilaahay subxaana wa tacaala u xarimay qashka uu ka mid yahay waxyaalaha madarada dhibaatada badan keena ardayda inay iska ilaaliyaan ardayda waa inay dadaalaan maadaama ardayda laga raba dugsiga sare hadda ay dhammaynayaan oo sharciga inay dadaalaan juhdigooda laba laabaan shantan beri ee imtixaanka uu soconaya inay dadaalaan laga rabaa haddii macnaha waxa waye maalmurihii ama maamulihii uu kusoo dadaalay macalimiintii ay kusoo dadaaleen iyago waxaa la rabaa shantan beri inay waxawaye ilkaha isku qabtaan habeen iyo maalin ay saaxanin gabdhaha iyo wiilashaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ugu cabsadaan waxa ay qaadaan waa sharciga islaamka sharciga islaamka ay qaadayanna waxaa laga rabaa in ay awoodda saaraan maadooyinka sharciga diinta ah ay baranayaan oo maanta ugu horeysaba waxyaalaha ay gelayaan fiqhiga oo kala usuul fiqiga dallada taysiir waxay u taagan tahay mar kastaba inay waxawaye ardayda ay soo dhisto manhajkii ay u hagaajisay waxay kaloo bixinaysaa shahaadadii dugsiga sare ee u dhikintay shahaadada jaamacadaha ay ku geli lahaayeen sidaa darteed manhajka waa diyaarsan yahay lagu geli lahaa dallada hadda ma soo bilaaban imtixaanka waxay soo bilawday laba kun iyo labaatankii imtixaankii ugu horreeyey raggii xilligaas dhameeyey waa rag hadda waxaaway maamulo kae macaahida oo shaqeeyey jaamacada dhameeyey waxay kaloo soo qaaday laba kun labaatan iyo saddexdii bishii koowaad imtixaan u dhexeeyey macaahidda dugsiga sara dugsiga dhexa ayuu soo qaaday laba kun labaatan iyo saddexdii bishii toddobaad saasoo kale waxay qaaday imtixaan dugsiga sara waa sanadkii hadda saddexaad ama afraad oo kale ay gelayaan ardayda marka ardayda inay dadaalaan aan ku dardaarmaya mar kastaba